markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal aan idin xusuusiye ka sokow geeraarkii qaaja balas ee barnaamijkii toddobaadkii hore ay idinku maqasheen waxaa isaguna jiray gabay ay isku ujeeddo ahaayeen lala tiriyey siddeed sano kadib dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay gelingaale iyo gudbo ayl oo ay dhowr gufa dhilay waxay degtay taleex oo bartamaha dooxada nugaaleed ku taal qalcado dagaal oo afara ayuu sayidku halkaa ka abuuray afartooda mid walba wuxuu ugu waqlalay magac cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo waa silsiladoo waa midda ugu weyn waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan tan afraadna waa daawadoo iyada martidiisa ayuu gaar uga dhigay taleex markuu inta ebiyey oo xarunta ka dhigtay ayuu dhulka u tusan oo idin wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qardha laga taagay iyo buraan oo xagga bari taleex kaga toosan taasna waxaa dareensaday boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shire oo labadooda iyo daraawiishi ay col xiira xiiro ah ahaayeen waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishti hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xidhiidaysan doonaan taana kuma ay gabsanayn dabadeed labadaas nin oo madaxda ahi waxay abaabuleen laba col oo mahiigaana toban kun oo ninna kor u dhaafay maalin loo ballamay bay intay bari iyo waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcaddii buraan ku soo cadcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay inkastoo aysan konton nin wax quman ka badnayn haddana si kastaba waa la yeelayoo waa la muquunin waaye markaas buu colkii reerbarigu labadii qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dab kaga shiday halkaasna waxaa gubis ku naf waayey shan iyo afartan darwiish taasoo ah dhacdo hadday maanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa raggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray markaasna waxay dhacay daraawiish uga warramay iyagiina labadii qalcadood dib uu qabsigooda iskuma shidayne shax kale ayay degeen intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay markaas bay rag intay heleenna laayeen xoolo wixii geyiga joogayna horta soo marsadeen waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaa baa maantaa cayr fara madow isku waraystay waase siday ahaan jirtay reerihii la moora duugay baa tashi isugu noqday yaa hebel ahaa iyo yaa maali jireeyey qayladaa wiilatay boqor cismaan iyo garaad maxamuudna waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo col daraawiish ka soo dhiciya la qalqaalo taasina waa u meel martay ha yeeshee maantaa colkii ay dhuleeni daraawiish kama macaashin hoolana kama soo dhacsane haddiiba inta laga il helay ayaa rag badan laga gabawaray welibana si xun inta loo baqa eryey baan buur iyo bannaantoona looga hadhin goobtaasi banka turruje ayay ka dhacday waxayse ku caanbaxday habar humbulle waa kow iyo tobankii agoosto sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo tobankii dabadeed intuu baaldheer gashaday ayuu sayidku dhacdadaa ka tiriyey gabay guurkufaanaho gabayadiisa kuwa ugu culus lagu tirin karo tuducyadiisana ay ka mid ahaayeen daa'imow allahayow adaan dunida moogeyne daandaansi inaa aadanaa loogu dawgalayo dayn nimaan ka qabin buu nafluhu dabagelayae guutada lasoo dumay haddiina lagu soo duushay wax lasoo dandaanshaba haddiina la duulgawdiisay dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayey qayladu dalluuntaye haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede ma dulkeennay kuman duubcadoo wada daraawiisha digri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay sidii aardaloombii markaan ugu dinaahyeeyey dullihii shareeraa markuu dib uga jiiraayey daanyeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiise niman yow af laba daan leh baan mudhanka daynayna daleelaha cillaha lagama shubo hadal daleeleede ma duqaynay reer bari wuxuu doonayuu helayebu colkaas habar humbulle guuldarradu ka raacday waxaa la soo duulay axmed cali xirsi nin magaciisa lagu sheegay wuxuu ahaa sabool aan boggiisa boka xigin isla markaas naxaas ah sida la ogyahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay soomaalidu ku duuli jirtay taas awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado siga baxdow ah ama geenyo ladan oo haddii colkiisu guulaysto uu ku saami qaato col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahano lug ah ayaa ku jiri jiray maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duulayna ayaan darradiisa waxaa ka mid ahaa axmed cali xirsi inkastoo aanu faras lahayn haddana axmed hamigiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan rabbise kama aqbalin geel uu soo helo iska daaye dhowr jeer ayuuba sigtay mar uu geelo hoostood cabdadda kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday dabadeedna cagaag iyo fara maran isaga oo la daran baabi'aya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay markaas ba haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaroo uu dhalay gaban uu carruurta ugu jeclaa asii galabtaas aad u dalleensan oo diyahaal awgiis aan tiraabba soo celin karin waa aabbee darxumadii wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos isu canaanta malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu is yidhi isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa saw isaga umaan xoogsi tegin waxay habar humbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase saw isaga qudhiisu ima garaabeen gabankaas oo biraale la odhan jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii axmed cali tiriye gabay wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo tix gaabanoo uu naftiisa cudurdaar ugu doonayo isla markaasna uu inoogu sheegayo col fardooley ah oo lug lagu raacaa halista ay leedahay wuxuu yidhi biraalow haddaan ku hagradoon haydha ku halleeyey hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday haladoonadkaygii hadday haabi iga raacday hareeraha hadday naga gasheen xamar la heenseeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeedhay ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan hiifay orodkayga habar humbulle habaaskii ka karay hooggii niman joogin halaa kama maqnayn ruuxi baan hadhinin mooyaane buuri dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo